asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aan dhinacyaha badan iskala eegi jirnay innaga oo qiimaynayna kolba sida afku uu qaaliga u yahay iyo xubinta lafteeda waxyaalaha ku dedan hadday tahay dhanka ducada ama tilmaanta ama tusaalaha ama gundhiga ama marmaarinta ama meeriska iyo maarka meeshaa ku jira haddii ee baydmahayo middanna waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas qayb ka mid ah waxaa la yidhi saddex barashadooda saddex baa loo maraa waxaa la yidhi saddex barashadooda saddex baa loo maraa tusaaluhu waxaa weeye markaad rabto inaad saddex xaalo barato saddex baa lasii maraa oo marka hore la bartaa weeye ujeeddadu saddexdan haddii aad rabto inaad barato waa inaad saddexdan sii barato maxay tahay markaa ujeeddadu waxaa la yidhi saddex barashadooda saddex baa loo maraa dad haddaad baranayso dulqaadkaa la bartaa balu fiirsaya waa kow deegaan haddaad baranaysana deriskaa la bartaa deegaan haddaad baranaysana deriskaa la bartaa diin haddaad baranaysana dugsigaa la bartaa saddexdaa barashadooda saddexdaasaa loo maraa marka lagu leeyahy waxbaa wax loo maraa waxa weeye horta bal marka hore camalka aad qabanayso waa inaad taqaano markii xagga dadka barashadiisa laga hadlahayey sheekooyin badan baa ku soo arooray oo waa tiinin lahaa saan dadkayga midba maalin u baranhayeen u nacahayey yaan dadla'aan noqday waa kiinin lahaa haddii marka dadka barashadiisa aad aad u badiso oo qofba maalin aad baratoo nacdo dhahda kaasu dad ma aha dadla'aan baad noqonaysaa marka dambe maxaa la rabaa marka waa inaad dulqaadka barato oo barashadiiyo dulqaadka aad hormariso dulqaadka oo ruux walba hadduu doqon yahay iyo hadduu xumaan uu leeyahay iyo hadduu daciif yahay inaad sidiisa ku wadaa la rabaa oo aad isku daydo inaad wax ka bedesho midda midda lagaa rabo waxa dulqaadka lagugu diraayo waxaa la yidhi dad haddaad baranayso dulqaadkaa la bartaa waa kow waa dulqaadkaad baranaysa waa u dulqaadanaysa dadka ilaan nooc walbaa kaaga imaanhaya mid xunbaa kaaga imaanhaya mid kucaayaa kuu imaanhaya midaan u qalmin barashadaa kuu imaanhaya midaan waxmatara ah kuu imaan waxaasoo dhan waxaa la rabaa marka inaad haddii eebed mahayo aad adigu dulqaad u lahaato ilaan adaa bartay waa kow waa midda labaadee deegaan haddaad baranaysana deriskaa la bartaa oo halkan meelheblayaa degan iyo meelheblayaa degan iyo meelheblayaa degan baa la dhahaa markaa ree hebel ree hebel ree hebel ree hebel deegaankii inaad tagto marka adoo heerihii xogahoodii hayo oo hawshii yaqaana oo oo deriskii yaqaana ayaa kuu fududaanaysa iyana waa midda saddexaade diin haddaad baranaysana dugsigaa la bartaa oo dugsiga sidiisaba waxa lagu dhigo baro maxaa lagu dhigaa waxaasaa lagu dhigaa maxaa lagu bixiya waxaasaa lagu bixiya ilmaha maxaa lagu sameya waxaasaa lagu sameeya waxyaalaha laga faa'iida maxaa ka mid waxay waxaasaa laga faa'iida fiicnaanta uu leeyahay maxay tahay waxay waxaas ku fiican yahay dugsigii iyo qiimihiisii ayaad marka hore baratay markaasaa haddana diinta lagu dhigahayo iyo wanaageedii ama cilmiga yaalli iyo wanaagiisa markaasaad fahmi kartaa laakiin adoon dugsigaba qiimihiisii aqooninoo laga yaabo inaad kaadi la dhex istaagayso adeerde hadhihin waxbaan baranhaya diin baan baranhaya hadhihine marka hore meelaha diinta lagu barta qiimee markaa kabacdi diinta way kuusi qiimaysan tahay waa ti mahmaha soomaaliyeed ay ahayd kitaab iyo galkiisa waa laysku xurmeeyaa mahmahadaas marka waxay kutusaysaa galka kitaabka iyo kitaabkuba inay labadoodu isleeyihiin layskuna xurmeeyo ayaa halkaa kaaga marka dugsigii waa inaad marka hore dugsigii xurmaysaa markaa kabacdi aad haddii eebaid mahayo aad maaragtay aad diintii iyo barashadeedii u gudubtaa oo dugsigu kuu qiimaysan yahay mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna burtada maanta idamkii iibi waxaa la yidhi been mar waa malab marna waa dacar